iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee butroska koowaad waa in dembiga la diido mar haddii masiixu jidhka ku xanuunsaday idinkuna sidaas oo kale isu diyaariya idinkoo iskumaan ah maxaa yeelay kii jidhka ku xanuunsaday waa ka joogsaday dembiga si wakhtiga idiin hadhay oo aad jidhka ku nooshihiin aydnaan damacyada dadka mar dambe ugu noolaan laakiinse aad ugu noolaataan doonista ilaah waayo waxaa idinku filan wakhtigii hore oo aad doonistii dadka aan ilaah aaminin samayn jirteen markii aad ku socon jirteen nejisnimo iyo damacyadii jidhka iyo sakhraannimo iyo rabsho iyo qamri cabid iyo sanamcaabudid xaaraan ah oo markii aydnaan iyaga u raacin nejisnimadaas badan way idinla yaabaan oo way idin caayaan iyagu waxay faleen waxay kala xisaabtami doonaan kan diyaarka u ah inuu xukumo kuwa nool iyo kuwa dhintayba waayo taas aawadeed injiilka waxaa lagu wacdiyey xataa kuwii dhintay in iyaga jidhka lagu xukumo sida dadka laakiinse ay ruuxa ku noolaadaan sida ilaah haddaba wax walba dhammaadkoodu wuu dhow yahay sidaas daraaddeed digtoonaada oo dukashada u fiijignaada wax walba hortood idinku aad isu jeclaada maxaa yeelay jacaylku wuxuu qariyaa dembiyo fara badan ismartiqaada gunuunucla'aan sida mid waluba u helay hadiyad idinka isu adeega sida wakiillo wanaagsan oo helay nimcada ilaah ee badan ee kala cayncaynka ah haddii nin hadlo ha u hadlo sidii isagoo ku hadlaya hadalka ilaah haddii nin adeegona ha u adeego siduu ilaah xoogga u siiyo in wax walbaba ilaah ku ammaanmo ciise masiix kaasoo weligiis iyo weligiisba leh ammaanta iyo dawladnimadaba aamiin masiixiyiintu waa inay ku farxaan xanuunka ay masiixa u xanuunsadaan gacaliyayaalow ha la yaabina jirrabaadda dabka ah oo idinku dhex dhacday in laydin tijaabiyo sida iyadoo ay idinku dhaceen wax la yaab lihi laakiinse sidaad u tihiin kuwa ka qayb qaatay waxyaalaha masiixu ku xanuunsaday farxa inaad farxad aad u weyn ku faraxdaan marka ammaantiisa la muujiyo haddii magaca masiix aawadiis laydin caayo waad barakadaysan tihiin maxaa yeelay waxaa idin dul jooga ruuxa ammaanta oo ah ruuxa ilaah haddaba midkiinna yuusan u xanuunsan sida isagoo ah gacan ku dhiigle ama tuug ama sharfale ama mid farageliya axwaasha dadka kale laakiin haddii nin u xanuunsado sidii isagoo masiixi ah yaannu ceebsan laakiinse ilaaha ku ammaano magacan waayo waxaa la gaadhay wakhtigii dadka ilaah xukunka laga bilaabi lahaa oo haddii innaga marka hore laynaga bilaabo kuwa aan injiilka ilaah addeecin muxuu aakhirkoodu ahaan doonaa haddaba haddii kan xaqa ahu si dhib leh ku badbaado xaggee bay ka muuqan doonaan cibaadolaawaha iyo dembiiluhu sidaas daraaddeed kuwa doonista ilaah u xanuunsada iyagoo samafalaya naftooda ammaanaha ugu dhiibeen abuuraha aaminka ah